wasiiru dowlaha wasaaradda hanraabti ee xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya waana esi ayaa wasiiradda aamine xasan cali oo shir jaraa'idka qobati magaalada muqdisho ayaa waybayoon kugu dowaaday horoojowka kicinta baro bulshada iyo kuwadan dadka qaar wasiiradda sheegtay iniya wasaaradda ayaa ku huntay in hanraabti iyo koog weyin ula ku dareera balo bulshada taaseyto ee sheegtay inaynanin dulqaado korna aamine xasan cali wasiiru dowlaha wasaaradda hanraabti ee xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya yaanka baaqdi ururada hanraabto inay ku shaqeeyaan inay kaalan ku qaadaan roojowg walyaabo ku dareera baro bulshada iyo ka shaqaynta horumarka dalka iyo kobcinta iyo dhiska daldhiska iyo dowladnimada howlaha muhiimka oo ah arrimaha bulshada run ahaantii hooyooyinka soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastoy joogaan waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay hooyo kasta iyo wixii wanaaggeeda iyo badqabkeeda inaan ka hadalno haweenka soomaaliyeed ay ugu horreeyaan hogaamiyayaasha haweenka soomaaliyeed maamulka guddoomiyaha haweenka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed oo dhinacayga taagan guddoomiye batulasha axmed gaballe gudoomiyaha guddoomiyayaasha ee ururada bulshada guddoomiye maryan taqal axmed maryan taqal xuseen soori helmaa hadal kuma jiro hinda sheekh faarax xaliima macalin abiikar dhammaan suldaano maxmed axmed gudoomiye caasho geesdiir dhammaan guddoomiyayaasha gobolka banaadir haweenweynaha soomaaliyeed kulligiin waxaan idinku salaamayaa salaamtaas islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii waxaan maanta u soo istaagnay arrimana dhibay oo na gubay hooyooyinka soomaaliyeed baryahaanba waa iska aamusneen laakiinse aamuskeenna wuxuu ku salaysnaa xog aruurin baan ku jirnay xogahaasoo ah dhibaatooyinka ka dhaca baraha bulshada dhibaatooyinka loo geysta gabdhaha yar waxyaabaha ka dhaco dalka meel kasta gobol ha ka dhaco gudaha ka dhaco caasimadda ha ka dhaco mar walba waxaan u taagannahay dhibaatada soo gaarto haweenka iyo carruurta waxaan ka dhiidhinaynaa oo aan aad u diidannahay oon dhibsannay waxyaabaha soo noqnoqday arrimaha baraha bulshada maalmahan ka socday gabdho yaryar iyo wiilayl yaryar baraha bulshada isticmaalka sida qaldan loo isticmaalaayo run ahaantii wax aad noo dhibay ayay noqotay baraha bulshada waxay leeyihiin faa'iidooyin badan faa'iidooyinkooda haddii laga faa'iidaysto wax kastaa laga baran karaa oo fiican laakiin haddii si qaldan loo isticmaalo wuxuu bulshada u horseedayaa baaba iyo hoog taasoo ah in dhibaatooyin laga abaabulo oo fidna laga abuuro la faafiyo dhibaatooyin loo geysto gabdhaha yaryar iyo wiilasha yaryar hooyooyinkii ayagoo gurigooda jooga ayaan ka warqabin gabadhii oo qolka dhexdiisa ku jirto haddana oo asturan bannaanka markay soo baxaysa dhar qabta oo gabadhii oo guriga gudihiisa ku jirto haddana iyadoo si kala ah ama qaawan bannaanka in lasoo bandhigo hadhow la yiraahdo lagu rakaateeyo inta wax laga duuduubto la yidhaahdo hadalkayga haddaad yeeli weyse waxaasaan soo dhigaya hooyo kasta waa inay ka warqabtaa carruurteeda inay wacyigelisaa guwaabisaa u sheegtaa run ahaantii waalidka waa dadaalaa oo dadaalkiisa haddana haddii loo daba maro waxyaabo qaldan waa dhacaan mar walbo